halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r dventstal redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wacaan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinaya shiino kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar inaga imaanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedinaya cabdi maxamed labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheeraysa daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaas aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lehow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si haboon u dhegaysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama adaysid wax tale ama tusaale fadla inala soo xiriir dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u guudagalin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan barnaamijkeenna caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi ee dhegaysi wacaan
suuxinta ilmaha su'aalo iyo jawaabo child friend waa maxay suuxintu suuxintu waa daawo la qaato ka hor qalliinka si laguugu caawiyo in aad hurdo la dhaco oo aadan dareemin xanuun tan waxaa kale oo la yidhaahdaa suuxinta guud maxaa yeelay waxaa samaynaysaa jidhka oo dhan suuxinta gaar ahaaneed waxaa loo isticmaalay qaybo jidhka ka mid ah sidee baan ugu diyaarin karnaa ilmahayga suuxinta ugu horrayn ka warhay adiga dareenkaaga waalideenta in badan ayaa walwalsan way fiican tahay in aad xasuusato ujeeddada suuxinta iyo shaqaalaha isbitaalka inay yihiin dad ku takhasusay siinta daawada suuxinta suuxinta sida ugu wanaagsan oo cunugu yar loogu sharxi karo waa daawo kaa caawinaysa seexashada marka qalliinka la samaynayo si aadan u dareemin xanuun kalkaaliye caafimaad qof takhasus ku leh nolosha ilmaha iyo kooxda suuxinta ayaa kula kulmi doonta ka hor inta aan ilmahaaga la suuxin si dhammaantiin aad diyaar ugu noqotaan su'aalaadkiina looga jawaabo si kasta oo loo diyaariyo ilmaha qaarkood aad ayay ugu walwalaan suuxista haddii ay saa noqoto waxaa jirta daawo ka caawinaysa in ay daajiso daawadaas waxaa la siin karaa kadib markii uu eego ilmaha xaaladdiisa suuxiyaha suuxisadda dhakhtarka siiya suuxdinta haddii ay jirto sabab caafimaad oo aan daawadaas loo siin karin shaqaalaha ayaa rayibixin kale ku siinaya ma laga yaabaa inaan ilmahayga la joogo marka suuxintu bilaabato mararka qaarkood kadib marka kula hadlo dhakhtarka bartay suuxdinta baa go'aan ka gaaraya daawada ugu ammaansan uguna fiican ilmahaaga marka la bilaabayo suuxdinta middaan waxaa loogu yeeraa u diyaarin dhakhtarka bartay suuxdinta wuxuu texgelin doonaa ilmahaaga da'diisa iyo baahida korilaankiisa iyo sida aad u rabto inaad ugu qayb gasho sidee baa ilmahaygu u falagelin daawada suuxdinta ilmaha siyaabo kala duwan ayay u dareemaan daawada suuxinta da'da heerka koriimada dabci iyo waayo aragnimada xagga caafimaadka kulli intaas ayaa waxyeelo ku lahaanaya sida u dareemi doono daawada arrimaha oo dhan ayaa dhakhtarka suuxiyaha ama suuxisadda ka caawinaya go'aaminta halkee iyo sidee uu u siinayo sida caadiga ah ilmaha wixii laba-iyo toban bilood ka yar waxay qolka qaliinka u qaadaya dhakhtarka bartay suuxdinta iyo kalkaaliyaha dhakhtarka suuxdinta kolkiiba waalidka waxaa loo raacayaa qolka sugidda ilmaha hal sano ilaa toban jirka ah waalidka way raaci karaan oo ay la joogi karaan inta ay ka gam'ayaan si ka duwan dadka waaweyn ilmuhu sida badan waxay ku bilaabaan in daawada kaga neefsadaan maskarada ilmo badankood sidaan ayaa ugaga fiican in irbadda xididka laga loogu duro si daawada loo siiyo wakhtiga diyaarinta ilmaha socod baradka ah ama carruurta yaryar waxaad ku hayn kartaa dhabtaada ilmaha waaweyn waxa u ammaano badan in la jiifiyo sariirta ka hor inta ayna gam'in goorta la isticmaalayo maaskaro ilmaha qaarkood ayaa si tartiib ah madaxooda ugu leexiya maskarada ama ay gam'ayaan hase yeeshee ilmaha qaarkood waa diidaan in maskarada wejigooda loogu hayo waxaa laga yaabaa ilmaha waalidkood in laga codsado in ay habsiiyaan laabta saaraan si ilmuhu dhaqdhaqaaqa gacmaha u yaraado si suuxiyuhu ugu hayo maskarada wejiga ilmaha marka daawada lagu bilaabo inta ay ka gam'ayaan ilmaha qaar baa isku soo kogoga si xanuun ku dhaqan yahay u neefsado sida qaylo dheer una neefsada si aan fogayn oo deg deg ah sida caadiga ah neefsashadu waxay degtaa waana yaraataa markii ilmuhu aad u sii gab'aba ilmaha intooda badan waxay u muuqdaan oo dareemaan tabar dari iyo iyadoo indhahooda uusan wax xirmin isbeddeliddaa waxay walwalgelin karaan waalidka laakiin waa caadi ilmaha waaweyn iyo ilmaha arrimo caafimaad oo gaara leh tuubo yar ayaa la dhexgelinayaa xididka jidhka si looga siiyo daawada suuxdinta halkaana sida uu ugu shaqeeyo baa ka dhaqso badan habka maskaradda daawo ayaa lagu kabuubeeyaa jidhka ka hor inta aan xididka irbidda lagu mudin haddii la rabo in aan xanuun la dareemin ka waran haddii aan go'aansado in aanan la joogin marka loo diyaarinayo suuxdinta waalidiintu kuma qasbana in ay la joogaan ilmahooda marka suuxintu bilaabanayso mararka qaarkood waalidiintu waxay ku dareemayaan oo ku niyad qabaan inayna joogin goorta suuxinta adigu waxa aad rabtid waa muhiim iyaduna u sheeg suuxiyaha iyo kalkaaliye suuxisadda waxaad doonaysid si ay kuugu taageeraan waxaad dooratid haddii suuxiyuhu uu oggolaado in la joogo qofkee qoyska ka mid ah oo doonaya inuu joogo lama oggola laba qof oo waaweyn in ka badan inay la joogto ilmaha qolka ku diyaarinta suuxiyaha iyo kalkaaliya suuxinta baa u baahan inaan dad badan uusan joogin qolka si ay u helaan meel ay u maraan ilmahaaga haddii ilmahaaga suuxintiisa ay ka bilaabato qolka qalliinka sida caadiga ah hal qof oo weyn ayaa loo oggol yahay inuu joogo qolka qalliinka looma oggola cunuga walaalihiis goormaan ayaan ilmahayga la kulmayaa kadib marka uu dhammaado qalliinku qalliinka kadib ilmahaaga waxaa loo wareejinayaa qolka qaybta daryeelka suuxdinta kadib sidoo kale waxaa loogu yeeraa qolka soo tooska si ay ugu soo tooso suuxinta kooxda suuxintu ilmahaaga way la joogayaan ilmaha ilama soo miirsado markaa kadib waxaa lagaa ilaalinayaa oo daryeelaya kalkaaliyaha goortii ilmahaagu bilaabo inuu soo tooso kalkaaliyaha ayaa qiyaasaya xanuunka ilmaha aadna u hubinaysana in ilmahaagu neefsashadiisu fiican tahay eegaysana calaamadaha aasaasiga nolosha kuwaasoo ah cadaadiska dhiigga ee qofka iyo garaaca wadnaha daawada xanuunka oo loo siiyo hadba sida ugu baahdo daawada marka la siiyo kadib ilmuhu waxay u baahan yihiin muddo ka hor joogo sababtuna waa hurdo badan iyo iyada oo suurto tahay in qaabka neefsashadiisu ay isbeddesho taasoo ay keento daawooyinka xanuun bi'iyayaasha badankood waxaad la kulmi doontaa ilmahaaga markii xaaladdiisa caafimaad guud ay xasisho uuna bilaabo inuu soo tooso ilmaha qaarkood khaasatan kuwa socodbaradka iyo kuwa yaryar waxaa suurtooda in xanaaq ama caro ka muuqato markii miyirkoodu soo noqdo taasi waxay dhici kartaa xataa haddii ay meel xanuunaynin sida caadiga ah xaaladdaanu waa mid gaaban oo waxaa ilmahaaga caawimi kara kalkaaliyayaasha khibradda u leh ilmuhu waxaa laga yaabaa inay xasilaan markay mar labaad waalidiintooda la kulmaan laakiin waxaa suurtagal ah in muddo sii caraysnaadaan sabar iyo qancin xagga waalidka iyo kalkaaliyayaasha ayaa ilmaha ka caawimi kara inuu dego xasilana sidee ilmahaygu dareemayaa kadib markuu soo tooso suuxinta dareenka caadiga ah kadib suuxinta wuxuu soconayaa labaatan iyo afar saac iyo waxaa ka mid ah hurdo badan caloosha oo qasanta dabaq wareer madax xanuun cuno dhuun xanuun caro badan deganaansho la'aan muruqo xanuun isticmaal xoog siyaado ah marka ugu horayso oo aad ilmahaaga qabatid maxaa yeelay wuxuu aba waxay u buuqan kartaa in aysan cagaha ugu taagnayn sida caadiga ahayd waxaan filayaa inaad si abboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aala oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay naxariista ilaaha qaybta labaad waxaana inoo soo jeedinayaa cabdi maxamed ee dhegeysi wanaagsan
dhegaystayaal weli waxaan ku jirnaa qisadii roma oo weliba waad garanaysaan wakhtiga inay haatan tahay saacaddii aad hurdada ka toosi lahaydeen waayo haatan ay badbaadintu inooga dhowdahay markii hore oo aan rumaysannay midkiinna naftiisa uma noola midkiinna naftiisa uma dhinto waayo haddii aynu nool nahay rabbigaynu u nool nahay haddii aynu dhimanana rabbigaynu u dhiminaa sidaa daraaddeed haddii aynu nool nahay iyo haddii aynu dhimannaba rabbigayna leh waayo sababtaasa aanu u nool nahay inuu rabbiga u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba adigu maxaad walaalka u xukuntaa amase adigu maxaad walaalka u quursataa waayo kulligeen waxaynu hor istaagi doonnaa kursiga xukuumadda ilaah waayo waxaa qoran anigu waa noolahay ayaa rabbigu leeyahay oo jilib walibu ayuu ii sujuudi doonaa carab walbana ilaah buu qiri doonaa sidaasaa midkiin kasta ilaah ula xisaabtami doonaa sidaa daraaddeed mar dambe yaanay isxukumin laakiinse tan ka fikira inaan ninna walaalkiis u dhigin dhagax uu ku turunturoodo ama wax kaleeto oo hor joogsada waan ogahay waanan ku hubaa rabbiga inaan waxba naf ahaantiisa iska xaaraan ahayn laakiinse kii ku tiriya inay xaaraan tahay kaas waxaa ka xaaraan waayo haddii walaalka cuntadaada ka calool xumaado jacaylka kuma sii socotid cuntadaada ha ku baabi'in kii masiixa u dhintay haddaba wanaaggiinana yaan lacayn waayo boqortooyada ilaah ma aha cunid iyo cabid laakiinse waa xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda ku jira ruuxa quduuska kii waxaas ugu adeega ilaah buu ku baa ka farxiyaa xagga dadkana waa mid loo bogay sidaa daraaddeed haddaba aynu raacno waxyaalaha nabadda iyo waxyaalaha midkeenba midka kale xoog u yeela shuqulka ilaah ha u dumin cunto aawadeed hubaal wax waliba waa nadiif laakiin waa u xun yahay kii cuna isagoo mid kale xumaynayo waa wanaagsan tahay inaadan hilib cunin ama qamri cabin ama samaynin wax kaleeto oo walaalka ku turunturoodo rumaysidka aad leedahay ilaah hortiis u hayso waxaa faraxsan kii aan isku xukumin wixii la quman isaga laakiinse kii shakiya hadduu cuno waa xukuman yahay maxaa yeelay rumaysid wax kuma cuno oo wax kastoo aan rumaysidka ka imaanuna waa dembi kuwiinna xoogga leh waxaa inagu waajib ah inaynu qaadno itaaldarada kuwa xoogga yar oo aynu nafteenna ka farxin midkeen kastaaba daraskiisa ha ka farxiyo inuu ka wanaagsanaado oo ku dhismo waayo rabbiga naftiisa kuma uu farxin laakiinse sida qoran caydii kuwa adiga ku caayay ayaa iyaga kor ku dhacday waayo wax alla wixii hore loo qorayba waxaa loo qoray waxbarashadeenna inaynu dulqaadasho iyo gargaarka qorniinka rajo ku lahaano ilaaha dulqaadashada iyo gargaaridda ha ka dhigo in midkiinba midka kale la fikir ahaado inaad isku qalbi iyo isku af ku ammaantaan ilaaha dhegaystayaal waxaan intaas kaga sii hakanaynaa kitaabkii roma tan iyo intaynu diibin ku doonno sidaa iyo nabadgelyo magaciisa wanamaana dhigisaana wanabaan ilahayga ciise buu yahay badbaadihayga oo fiican ciise kristos waana miilay iminka waan raacaya ciise kristos waana miilay iminka waan raacaya gacmahiisa waa la qoodbay xumartaydii aan maalay ilyahayga cinta buu yahay badbaadyahayga oo fiican cisa kiristos wana dhagacay kuwii dhintay bilyahayga ciise buu yahay badbaadyahayga u fiican ciisakiisus wanabiilay iniga waanacaya ciisakiisus wanabiilay iniga waanacaya dambi dhaafka waan ka helay arasiirka buu yahay bilyahayga ciise buu yahay badbaadyahayga u fiican isakiilistus wanabiilay iminka waa raacaya isakiilistus wanabiilay iminka waa raacaya jacaylkiisa way gaalay casinimo wayga saaray iyahayga cisa buu yahay badbaadyahayga u fiican isakiiristus wanabiilay iminka waa raacaya isakiiristus wanabiilay iminka waa raacaya mugdigayga waa dhammaaday idinkiisa way gaaray iyahayga ciise buu yahay badbaadyahayga u fiican isakiiristus wanabiilay iminka waa raacaya isakiiristus wanabiilay iminka waa raacaya laanta soomaaliga ee adventist world radio waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo ay weeliyaan barnaamijyo isugu jiraan caafimaadka nolosha qoyska heeso oo aad u wanaagsan oo aad ka wada maqsuudi doontaan casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogweynaynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emailka somali e w r at yahu dt com mar labaad emailka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lehow meel kasta aad joogtaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo